أصحاب رسول الله هم أهل الرفعة والجاه أهل الفضل اللامتناهي بذلوا العمر بكل تفاني
saxaabiga jaliilka ah ee abudujaana magaciisu waa samaak binu qarshah binu khasraj xilli hore ayuu la soo islaamay qowmkiisa ansaarta rasuulka sala allahu caleyh wasalem ayaana walaaleeyey isaga iyo saxaabiga cuqbah binu khaswaan waxa uu sidoo kale saxaabiga abudujaana nebiga kala qayb galay macrakadii beder iyo khaswadii uxud saxaabiga subayr binulcawaam ayaa yidhi waxa uu rasuulka sala allahu caleyh wasalem noo soo bandhigay seef maalintii uxud waxa uuna yidhi yaa seeftan xaqeeda siinaya subayr ayaa yidhi waan istaagay waxaana nebiga ku dhahay aniga ayaa siinaya rasuulkii allow dabadeedna wuu iga jeestay mar kale ayuu ku celiyey nebiga oo waxa uu yidhi yaa seeftan xaqeeda siinaya subayr ayaa mar kale yidhi aniga rasuulkii allow mar kale ayuu ka jeestay nebiga sala allahu caleyh wasalem waxaa soo istaagay abudujaana samaak binu qarshah markaas buu yidhi aniga ayaa xaqeeda siinaya rasuulkii allow ee muxuu yahay xaqeeda nebiga ayaa yidhi waa inaadan qof muslim ah ku dilin gaalna aad uga cararin sidaas ayuuna abudujaana ku qaatay seefta markii uu abudujaana seefta ka qaatay nebiga sala allahu caleyh wasalem waxa uu la soo baxay cimaamadiisa madaxa ayuuna ku duubtay waxa uuna isagoo si xarago kibir u socda dhex maray labada saf ee muslimiinta iyo gaalada dhexdooda rasuulka ayaana markii uu arkay socodkaas waxa uu yidhi socodkaani waa mid caragelinaya allah ilaa marka la joogo boosaska noocan ah mooyaane waxa uu saxaabigan allaha ka raali noqday ka mid ahaa saxaabadii rasuulka la sugnaatay maalintii uxud waxa uuna rasuulka kula ballamay geeri had iyo jeer waxa uu caan ku ahaa cimaamad guduudan oo uu qaadan jiray xilliyada dagaalka abudujaana ayaa lahaa sifaad wanaagsan oo uu allah ugu deeqay waxaana ka mid ahaa geesinimo iyo deeqsinimo sidoo kale waxa uu ku sifoobay ikhlaas iyo inuu naftiisa ku furo nebiga sala allahu caleyh wasalem iyo diintiisa zayd binu aslam ayaa laga wariyaa inuu yidhi waxaa ii soo galay abudujaana isagoo xanuunsan wejigiisuna wuu ifayey markaas baa lagu yidhi muxuu wejigaaga u dhalaalayaa abudujaana ayaa kolkaas yidhi ma jiro camalkayga waxaan uga kalsooni badanahay labadan shay oo ah inaan ka hadlin wax malaayacni ah iyo qalbigayga oo muslimiinta u ahaa mid saliim ah oo aan wax colaad ah cidna ugu haynin dagaaladii lagula dagaalamay riddada waxa ay saamayn ku lahaayeen muslimiinta kuwaas oo lagu imtixaanay sabarkooda safkooda lagu kala shaandheeyey laguna ogaaday wacdarahooda iyo sugnaantooda mid ka mid ah macaarigtii ugu caansanaa waa macrakatulyamaama taas oo lala galay gaalkii weynaa ee musaylamatulkadaab abudujaana ayaa wacdaro adag ka muujiyey macrakadaasi isagoo isku dhex tuuray beertii ay isku soo owdeen musaylama iyo ciidankiisa lug ayuuna ka jabay balse isma dhigane waa uu dagaalamay ilaa uu ka shahiido waxa uuna qayb ka ahaa saxaabadii ka qayb galay dilkii musaylamatulkadaab
متبع لهداهم أهل السنة والقرآن